inta badan furiinkiya walibaa dhibaatooyinka inka badan ku dhaxlay awlaada walina jira hooyooyin qaar oo lankabilan awlaada walina iyo iina ahaano dhaxday on hiridayana awlaada sidii on kuhori lahayana iyo walbarashadiio aana kumid ahaan raabta walkubaradaasa jaamacadaha magaalada kismaayo iyo waliba iyu ku hadalena dhibaatooyinkii la kulmaayana gibro la furi iyo sidii oo nololi on adkaadas markiyo waayana garab surmoogkii on baahnaayana waliyo kabaaqena inti la dhowro xuquuqda gebdho siiba hooyada iyo aabaha markay isfuraan oo kale markii caruurta hooyadood iyo waalidkooda isfuraan waxaa ku imaada dhibaatooyin fara badan oo u imaan karo inay saameyn u yeelato waxbarashadoodii saameyn u yeelato mararka qaar caafimaadkooda iyo koriinkoodii intaba waxaa yeelay waalidka markuu isfuro caruurta way kala way kala qaataan inbaa qofbaa qaataa kadibna dhibaatooyin fara badan ayaa u imaado siiba in caruurtii mararka qaar shaqsiyan ay u aadaan inay shaqaystaan oo kale ay noqdaan caseeye ama waxyaalo fara badan inay ka shaqeeyaan oo kale sida wiilasha sometimes xitaa ay noqdaan darbijiif taasna waxaa keentaa furiinka ku imaada waalidiinta waxaa looga bixi karaa in waalidiintu ay isku samraan in yacni ubadkoodii ay dhaleen ilmahoodii ay fiiriyaan aayahoodii waxbarashadoodii iyo caafimaadkoodii intaba ayagoo ka talinaya in ay yacni furiinkii ku degdegin oo ama hadday isfuraan xitaa caruurtii iyo ubadkii markaa meeshii yaalay caafimaadkoodii waxbarashadoodii intaba laga fikiro dhibaatooyinka ku imaada caruurta markay waalidiintooda kala tagaan waalidka markuu isla joogo iyo markuu kala maqanahay dhibaato fara badan ayaa ku imaada caruurta lay caruurtii inay tafaraaruq ku imaadaan hadhoodii xagga koriinka hadday noqoto xagga waxbarasho iyo xagga maskaxiyanbo because waalidka markuu isla joogo caruurta wax badan ayay faa-iidayaan oo labada dhinacba waxaa ka garab taagan waalidkii hooyo iyo aabbayuu haystaa marka mars uu waalidkii hal dhinac laasanahay stiil waxbaa ka maqan muhiimad inkastoo hooyo ee ta haddana waalidkii aaba kama maqnaan karo marka marwalba waxaa wanaagsan in waalidkii isla joogaan dhibaatooyinka oo aad ku tiro badan cunuga la kulmo waxaa waaya in mooralkii uu ka dhinto ilan waxaa ka maqan waalidkiisa mid kamida ama dhinac kamida in waxbarashadii ama hiigsigii iyo hamigii uu lahaa inuu si fudud ku gaari waayo sababta oo ma haysto laba waalid oo dhinac taagan oo ku barbaarinayo xagga dhaqanka iyo xagga idabta iyo xagga waxbarashabo marka marwalba waxaa ku dhiirinaya amase ku dhiirgelinaya in waalidiintoodii aysan kala fogaanin haddii dhibaato walba iyo dhib walba imaado ay u sabraan caruurtoodii aysan kala fogaan hadday dhacdo hataa in la kala fogaado always in loo daayo cunuga cunuga waalidka midkii loo arko inuu korin karo haddii hooyo loo arko ama haddii aabbo loo arko in loo daayo oo aysan waalidka ama inta badan waxaa la sameeya soomaalida waxay sameysaa markay waalidka kala tagaan hooyadii waa laga qaataa cunuga waxaa la siiyaa maamo kaloo eedaa loo geeyaa taasoo mooralku imaan karo cunuga marka in waalidkiisa marnaba laga qaadin